waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali
galab wanaagsan dhammaantiin meel kastoo aad joogtaanba waa galab khamiisa labaatan iyo sagaalka bisha ogost labada kun labaatan iyo afarta wararka ugu doorka roon maantana waxaa ka mid ah ra-isul wasaare antony albanisi ayay kameradu qabatay isaga oo kaftamaya lana kaftamayana mas-uulka maraykanka uga qaybgalaya shirka jasiiradaha basifiga tresha jim jalmas ayaa waxa uu sheegay go'aanka inaan lagu darin su'aalaha khuseeya l g b t in ay yimaadeen cabsi laga qabo in arrimahani dadka ay kala qaybiyaan ra-iisul wasaare antony albanisi ayay kameradu qabatay isaga oo la kaftamaya ku-xigeenka xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka cort campbell oo ku saabsan in uu kalabadh ka dhigi doono kharashka hindisaha booliska basifiga fideogan ayaa la duubay isagoo markaana wakhti nasashaa lagu jiro ra-iisul wasaaruhuna uu la kaftamayay mas-uulkaasi maraykanka khasnajiga xukuumadda astreeliya jim jalmas ayaa waxa uu sheegay in cabsida ku saabsan in arrinta l g b t-ga la xasaasiyadeeyo in ay ahayd sababta dowladda astreeliya ay ugu dari weyday su'aalaha khuseeya dadkaasi tirakoobka soo socda xisbiga leybarka ayaa mar hore ballan qaadeen inay wax ka beddeli doonaan tirakoobkii horeete su'aalihii ku jiray si ay ugu daraan su'aalo khuseeya dadka iyagu isku jinsiga ama l g b t-ga loo yaqaano tanoo ahayd doorashooyinkii ugu dambeeyeen inta aynan dhicin balse waxa ay go'aan ku gaadheen hadda in aynan arrintaa waxba ka beddelin oo la isticmaalo su'aalihii labada kun iyo labaatan iyo kowga gruubka l g b t-ga ayaa dhankooda ku gacansaydheen tallaabadaasi ay xukuumaddu qaaday diyaarada militari oo laga leeyahay dalka masar ayaa soo gaadhay magaalada muqdisho laba diyaaradood oo laga leeyahay dalka masar ayaa shalay arbacadii taariikhda labaatan iyo sideedda bisha ogost soo caga dhigtay garoonka diyaaradaha ee caalamiga ah aadan cadde ee muqdisho imaatinka labada diyaaradood ee masar ay ku yimaadeen dalka soomaaliya ayaa u muuqata inay tahay tallaabadii u horreysay ee labada dhinac ay u qaadaan dhanka fulinta heshiiskii iskaashiga difaaca iyo amniga ee labada dal ay gaadheen xuutiyiinta ayaa oggolaadeen in si kumeel gaadha ay u istaajiyaan dagaalka si loo badbaadiyo markab isagu gubanaya oo batrool qaada oo ku sugan badda cas dhexdeeda taasoo cabsi ay jirto laga qabo in batroolkaasi uu ku daato haddii markabkaasi uu wada gubto badda dhexdeeda dhanka isboortiga saddex ka mid a ciyaartoyda tenniska ee waddanka astreeliya ayaa waxaa laga bixiyey amaba laga badiyey ciyaartii ay ka qaybgelayeen maalinkii saddexaad goobta tenniska ee loo yaqaano u s open rinkii hijakata iyo ajala tomljonovek iyo sidoo kale maya joint ayaa laga saaray iyagoo laga badiyey ciyaartaasi u s openka ee tenniska ah maalinkii saddexaad saadaasha hawada haddaynu fiirino melbourne suurtagal waxaa maanta in roobab tiixtiixa ay da'aan heerka kulkuna toddobiyo toban ayuu gaadhayaa cambera inta badan waa qorax heerka kulkuna waa lix iyo toban sydney sidoo kale inta badan waa qorax heerka kulkuna waa labaatan iyo saddex brisbane ayaa iyadu qoraxa heerka kulkuna soddon iyo laba uu gaadhayaa dhanka sarifkana halkii doolare astreliyaana marka lagu sarrifo doolarka maraykanka waa lixdan iyo toddoba senti oo maraykana
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s somaali